bismillaahi raxmaani raxiim shirkan jaraa'id maanta wuxuu daaran yahay dhibaatadii ka dhacday gobolka sool ee ay u geysteen maamulka gooni u goosatada ah ee diidan soomaalinimada beenta ay u sheegayaan shacabka soomaaliyeed arrintaasoo ah dhibaatadii ka dhacday gobolka sool soomaalida waxay ku mahamadaa habeen xalaal iftin baa la cunaa gobolka goor mugdi oo habeena ayaa waxaa kusoo ambabaxay wasiir wafdi oo laleeyahay wuxuu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudadeed gudadeedka maamulka gooni u goosatada ah kaas oo ka shaqaynaya in uu markii ay arkeen ama ay arkeen koonfur dowladda soomaaliya federaalka soomaaliya meesha ay gaadhay in in ay doorashadii aqalka sare ay ku tartamayaan dad brofesoradii somalilan inay ku tartamayaan dadkii ay ka soo cadhiyeen somalilan labeenta ahaa markii ay arkeen isbeddelka somalilan ee ka socda caasimada soomaaliya iyo doorashada ayay waxay go-aan ku gaadheen inay sameeyaan sheeko ama barnaamij qorshe shirqool ah oo la rabo in lagu handado shacabka soomaaliyeed khaasatan gobolka sool kaasoo ah in iyadoo aan lala tashan dadkii deegaanka ahaa ama odayaasha ahaa nabadoonnada ahaa cuqaasha ahaa garaadada ahaa ee gobolka gudihiisa joogay oo aan culummadii dadkii deegaanka aan cid waxu sheegtay jirin in la raafo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ama dadka reer koonfureed inay ka soo saareen iyagoo aan wax dignina siin iyagoon si shifo sharciga loo soo marin iyagoon xaqba u lahayn in aan dignin la siiyo iyagoon xaqba u lahayn in loo sheego waqti go-an la siiyo ayaan ahayn dad ajnabi ay yihiin dad soomaaliyeed magaalada la yidhaahdo hargeysa ee caasimadda somalilan waxaa jooga konton kun oo oromo ah oo ah etoobiyaan maxaa dadkii soomaaliyeedna ka caydhinaya wadankii oromo iyo etoobiyaanna loogu ogolaanaya oo ay u joogaan caasimadda hargeysa waa arrin nasiib darro ah arrinkaas waxaan leenahay ummadda soomaaliyed u sheegana arrintaasi waa arrin siyaasadeed oo maldahaysa dowladnimada isbedeshay iyo dareenka ummadda soomaaliyeed ee isbedelay arrintaas waa shirqool siyaasadeed markii dadkan la laayay ilaa hadda siddeetan qof ilaa sagaashan qof ayaan ka arkaya diiwaanka ku qoran oo lagu dilay halkaa oo waxbarasho leh macallimiin leh oo dhallinyaro leh oo habla leh oo aqoon-yahan leh oo culummo leh oo dadkii ganacsato leh oo cid walba habeenkii loo soo duubto madaxa in halkaa lagu dilo waxaa weeye sheekadii ka socotay xamar qofkii ka hadla magaca soomaaliyeed ayaa loo dili jiray xamar oo madaxa loo duuban jiray magaca soomaaliyeed ba qofkii ka hadla markaa toban sano ka hor waxaanu ka soo gudubnay oo ah in qofkii hadla oo damiir leh in madax inta habeenkii loo duubto dable aan haybteeda la garanayn waa la garanayaa dable haybtada la garanayo weeye kuwii dilay waa la garanayaa dadka dadka laayana waa la yaqaanaa waxaan aad uga xunnahay in taargad laga dhigto ummad soomaaliyeed oo maataa oo jilicsan oo halkaas qarax koonfur dalkoodii iyo gobolladoodii uga cararay qaxi dhibaatadii ka socotay waddankooda uga cararay oo soddon sano deganaa magaalada ah ayaa waxaa lasoo baday si loo kala jaro ummadda soomaaliyeed oo loo baquusto aan gobolka sool ka bilowno waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego iyo dadka sool degan iyo gobolladaas degan bari ee waqooyi in midnimada ummadda soomaaliyeed ay sool taallo ee aysan hargeysana oolin gobol kale ay taallaana aysan jirin ee ay hargeysa soomaaliya midnimadeedu iyo dhulbileheedu ay tahay gobolka sool daadsweyl taasaa wasiirka arrimaha gudaha sheeganaya ina kaahin intuu halkaa ka soo dhaqaaqay habeen madow isagoo guuraynayo tuug ah inuu halkaa intuu ka soo galay oo soo galay laascaanood inuu afduubay oo baabi'iyey caruur iyo maato gaalilaan lagu daabulay oo lasoo qaqabtay waad maqlayseen taliyaha booliska ninka meesha fadhiya wuxuu ka soo jeedaa hargeysa wuxuu yidhi dadka halkaa jooga waxaa nooga dhow etoobiyaanka dee waa runtiisa hargeysa etoobiyaan baa jooga soo dadka soomaaliyeed ee magaca soomaaliyeed ee soomaali soomaaliya soomaaliyada iska lana inuu soo raafo oo keeno yidhahdo habeen madow ha la guro dee dee etoobiyaanka uga dhow dadka soomaaliyeed taas waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa oo kale inaan la hadlo maamulka maamulkaas gooni ugoosatada ah in filinkaagii dhammaaday markii aad aragtay in muqdisho dadkii kuraastii ay lahaayeen ay soo doonanayaano brofesorro iyo dadkii labeenta ay ku tartamayaan waxaad qida degtay in shacabka soomaaliyeed ee laaxaanoo degan aad saarto ku qariso oo qiiqis ku qariso boolis ku qariso dhibaatadii dadka halkaa jooga aad u geysatay waxaan u baaqayaa shacabka shacabkaas gobollada sool jooga inay ka xun yihiin waxa kan inaysan raalli ka ahayn dal iyo debad ilaa xalay taleefanada oo dhulku waa dhigi weyne in ay ay aada uga xun yihiin oo ay yihiin dad soomaaliyeed oo midnimada ummadda soomaliya u taagan dadka shacabka ah reer koonfur galbeed waxaan u sheegaya dadka gobolka sool degan waa dadka calanka jamhuuriyadda lagu laaya carruurtooda waxaad arkaysaa wiil dhallinyaraha calanka somalia sidoo baasaa loogu jeexay dadkaasay la mid yihiin dadkiina shalay dadka shalay koonfur galbeed ee lasoo raray dadka calanka soomaaliya lagu dilay yimid soddon sano calanka soomaaliya lagu dilayay midnimada ummadda soomaaliyeed baa lagu dilayay markay arkeen haddeer in shacabkii gobolka sool ka dhiidhiyeen dhibaatada ku dhacaysa ayaa lagu soo duulay oo lagu soo wafdi loo soo kaxaystay oo la yidhi waa in aynu ka saarnaan shacabkaas taas waa marmarsiyo waa boor isku qarin mana suurtogelayso waana idin ognahay intii aad taqaaneenna waa la isla dhaafo oo shacabka soomaaliyeed maanta waa diyaar garoobeen ummadda soomaaliyeedna aad baan uga xunnahay dadka soomaaliyeed ee halkaa joogana ee culimmada iyo qoaasha iyo garaadada inta waxaan kula hadlayaa in ummadda soomaaliyeed hantidooda loo badbaadiyo magaxumadan iyo ceebtan iyo fadeexadan inagu dhacday waa wax hore inoogu dhacay inaan ka kacno oo ka dhiidhino dal iyo dibadna aan isku tashanno dad weyn baan nahay dadka gobolladaas degan sharaf bay lahaayeen dad taariikh la weeye dad magac la weeye dad magantooda loo dhaafi jiray ma aysan ahayn laakiin wax waliba waan iska wakti waa ka gudbi doonaa insha allah waadna ka gudbaysaan waadna ka baxaysaan laakiin damiirku iyo dindhimanin hadla oo ka kaca oo ka soo horjeesta dadka soomaaliyeedna hantidooda u badbaadiya meel kastoo aad joognaadna ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka waxaan halkan ka hadlaya oo kale maamulka puntland maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamku ah arrintaasi inay tahay beegsi xun oo lagu beegsanayo midnimada ummadda soomaaliyeed sidii loogu kala goyn lahaa gobolka sool ayay taallaa midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaan waa inaad ka hadashaan dhammaan waa inaad ka hortimaadaan guddida xaquuqlislaanka ee baarlamaankan ka mid ahay anugu guddida xaquuqlislaanka ee baarlamaanka ayaan ka mid ahay waxaan aad uga xumahay carruurtii xalay iyagoo jaqaaq leh oo qaylinaya iyo hooyada ooyeysa ee carruurta caanaha anu qaata leh waa arrin naxdin iyo murugo leh waa waxaan xalay ka seexan weyne damiirka ayuu ka seexan waaye waa waxaan xalay oo dhan aan aan aan aad uga xumayn meel kastoo joogaan dadka gobolkaas u dhashay marka waxaan leeyahay walaalayaal ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan kiiskaas kuwa halkaa laga soo raray iyo iyagu kuwa gobolka degan waa macnaa darajo waa isku mid waa soomaali diid baa soomaali diidnimaa lagu laynaya calanka jamhuuriyadda soomaaliyeed baa lagu laynaya dareenkoodaa lagu laynaya aragtidoodaa lagu laynaya laakiin waxaa leeyahay kuu socon mayso filinkaasi waa dhammaaday waqtigaasi waa dhammaaday insha allah waana laga bixi doonaa waxaan adkaysi iyo dulqaad baa laydinka rabaa iyo inaad ka soo horjeesataan in magantiina laydiin dhaafo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu